bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay shanta bisha agosto sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka dhacay habeennimadii xalay dilal qorshaysan oo loo geysay mas-uuliyiin hore oo ka tirsan maamulka galmudug iyo sidoo kale oday dhaqameed ku sugnaa degmada dharkiile ee gobolka banaadir waxaana la tilmaamay kooxaha dilka ka geystay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab sida saraakiisha ammaanka gobolka banaadir ay xaqiijiyeen dilalka qaybahooda hore ayaa ka dhacay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir waxaana la dilay guddoomiyihii hore ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug iyo wiil la dhashay oo la tilmaamay in koox hubaysan ay rasaaseeyeen xilli ay ku sugnaayeen guriga ay ka degan yihiin degmada yaakshiid waxaana la tilmaamay in weerarkaasi ay fuliyeen kooxaha hubaysan kadibna ay goobtaas isaga baxsadeen ayadoo aysan jirin cid gacanta kusoo dhigtay kooxaha xilli ciidamada xasilinta caasimada muqdisho ay ka wadeen baaritaano iyo howlgallo ka dhan ah falalka amni darrada ee ka soconaya muqdisho iyo hubka sharci darrada ee lagu dhexwato gudaha magaalada muqdisho sidoo kale degmada dharkiinle ee gobolka banaadir ayaa habeennimadii xalayha waxaa ka dhacay dil qorshaysan oo loo geystay oda dhaqameed si aada looga yaqaanay magaalada muqdisho gaar ahaana degmadaasi ayadoo kooxa bastoolada ku hubaysan dilkaasi ay ka dambeeyeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in ay ahaayeen rag ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana mas-uuliyadda dilalkii xalay ka dhacay muqdisho dhabarka u ridatay kooxda al-shabaab oo sheegatay inay iyadu ka dambeysay dilalkaasi qorshaysan ee ka dhacay caasimada soomaaliya tani ayaa muujinaysa in weli muqdisho ayna ka jirin amni laysu hadlay karo maadaama ay dhacayaan dilal qorshaysan iyo qaraxyo barbar socda dilalkan qorshaysan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli sidoo kale habeennimadii xalay oo ka dhacay magaalada muqdisho qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey kaasi oo ku qaraxay goob baakin ah oo ku dhow hotelka ambasador ee ku yaala nawaaxiga tareebyan ah wadada maka al mukarama qaraxan ayaa ka dhacay afaafka hore ee meel aan sidaasi kaga fogeen isbitaalka daarul shifa oo isagu kaabiga ku haya hotelka waxaana la tilmaamay burbur xoogan inuu soo gaaray goobo caafimaad oo goobtaasi ka agdhawaa iyo sidoo kale goobo ganacsi waxaana sidoo kale lasoo sheegaya khasaarooyin kala duwan qaraxa inuu geystay inta la xaqiijiyey sida ay shaaciyeen saraakiisha ammaanka ilaa iyo saddex qof ayaa ku geerootay weerarkaasi waxaana sidoo kale ku dhaawacmay shan qof oo kale oo la geeyey goobaha isbitaalada ee magaalada muqdisho iyadoo lagu dabiibaya halkaasi waxaa sidoo kale arrintan waxyeele ay kasoo gaartay ganacsato soomaaliyeed oo halkaasi ku lahaa meherado ganacsi sidoo kale waxaa gaaray burbur xoogan gaadiid waddada marayay oo la sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay soo gaartay waana qaraxii labaad ee ka dhaca magaalada muqdisho toddobaad gudihiisa marka laga soo tago kii dhowaan ka dhacay waddada maka al mukarama meelaan sidaasi kaga fogeen saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir qaraxyadan ayaa waxaa inta badan lagu eedeeyaa inay ka dambeeyaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab iyadoo sidoo kalena waxyeelada ugu badan dadka shacabka ay soo gaarayso waxaana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo halkaasi tegay warbaahinta ay u sheegeen inay ka xun yihiin waxyaabihii halkaasi ka dhacay iyadoo aysan jirin cid gacanta loogu soo dhiga falalka inta badan ee ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduudna waxa ay ku waramayaan in xiisad colaadeed ay saaki ka taagan tahay degmada xera leh ee gobolkaasi galgaduud iyadoo lasoo sheegaya in ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan maleeshiyada kooxda ahlu sunna wal-jamaaca ee sheegtay inay gacanta ku hayso gobolada dhexe ee dalka ay hareereeyeen magaalada iyadoo dadka deegaankana si aada la sheegay inay isku difaaceen dagaal hordhac oo maalintii shalay gelinkii dambe ka dhacay xeraale xaaladda saaka ayaa lasoo sheegaya inay tahay mid aada u kacsan iyadoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan ahlu sunna ayaa ku eedeynayso in wadahadaladii halkaa ka soconaya ee fashilmay ay mas-uuliyadda qaadayso maamulka galmudug oo ay ku eedeynayaan in ay gadaal ka riixayso maleeshiyad beeleedka ka dagaalamaya xeraale waxaana sidoo kale guddoomiyaha degmada xeraale bashiira daahir oo sheegay in ay sababta leedahay ahlu sunna wal-jamaaca oo doonayso colaad inay ka abuurto xeraale waxayna sheegeen inaysan wax shaqaa isku lahayn dadka deegaanka iyo sidoo kale maamulka galmudug wuxuuna meesha ka saaray in iyagu ay ka tirsan yihiin maamulka galmudug maadaama wax caawinaada aysan ka geysan dhibaatooyinka kala duwan ee qaybta ka tahay abaartu ee ka jirta deegaanka degmada xeraale iyo deegaanada ku teedsan
seexaba bilaabeen markay galabgaabkii ahayd oo qoraxda oo sii gaabnay been la caabiyey kolley annaga xagga iyaga waxna kama dhiban waxna kama dhaawacmin waana lacayfshay waa la caabiyey ila intaasay maraysaa hadda kama warhayno oo dagaalku dee habeenku joogsuga marka kama warhayno wax gaaray mana amaan weydiin inbagu wax ka dintay wax dhaawacmay hadda magaalada wadadii aad taqaanay oo weyneyd baan dhex fadhiyaa oo barabaraha ahayd magaalada wax yar oo meel geesiga baxsan oo dad helaala u dhashay ay ku jiraan ma ahane wax iyaga u gudaha kuma jiraane duleedkaa lagu xirayaa magaaladana difaacda gebigeedaba ku xira ciidamada waxaa laga keenay gudahaar iyo dhuusamareed iyo tuulooyin hoos taga annaga wax ciidana nooma yimaadaan federaal noogama yimaadaan galmudug noogama yimaadaan puntland noogama yimaadaan annagu ilaahay baan kaalmo ka sugaynaa dadkii magaalada lahaa dhinaca kale guddoomiyaha ayaa sheegay degaankooda ka xoreynaya kooxo uu ku sheegay qaswadayaal duulaan kusoo qaaday deegaankiisa inta dumarka yarku banaanka yaallo cadowga kor kor jooga in laga kiciyo dadkaasu meelo badan bay u qaxeen magaalada duleedkeeday tuuran yihiin bannaankaasaa dabayshu ku haysataa silaamo badan baa ku umuuhaya dad badan waa ku dhintay sabiiro badan waa ku dhinteen dhibaato weyn baa dadkaas haysa dhowr bilood bay haddeer laba bilood bay dabadda dhoolan yihiin waxa u yimid ama dawlada oo gargaartay ama hay-ada oo qowyaha deeqbixiyaasha oo gargaarayna ma jiraan marka ilaahay tafadulkiisay ku nool yihiin dadkaasi laakiin wax ka gaara meel kama halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inuu kulan ka yeesho harinta ku aadan go-aanka gaarista wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya oo hadalla lid ku ah baarlamaanka soomaaliya soo dhigay baraha bulshada ka gadaal go-aankii baarlamaanka ay ku laaleen maxkamadda sare ee dalka soomaaliya go-aan ka soo baxay uu ku aadanaa sideed kursi oo muran ay ka taagneyd oo ay maxkamaddu sheegtay in dib loogu laaban doono doorashadooda cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa maalin ka hor waxa uu tegay waa istoddobaadkii lasoo dhaafay waxaa dabeeqadiisii u tegay mudanayaasha baarlamaanka waa aqalka baarlamaanka soomaaliya inkastoo koorum la-aan kulankaasi u baaqday maanta ayaa lagu wadaa mar kale in uu gaaro wasiirka si su-aale ay ugu weydiiyaan baarlamaanka soomaaliya kaa oo ku aadan waxyaabo dhowr ah oo lala xiriirinayo wasiirka cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa isagu bartiisa twitter-ka soo dhigay hadallaha uu kaga soo horjeeday go-aankii baarlamaanka ay ku laaleen amarkii maxkamadda sare ee dalka soomaaliya maanta ayaana lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo ka go-aangaarista baarlamaanka ee ku aadan wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya maamulka gobolka banaadirna waxa uu ka dalbaday bulshada qeybaheeda kala duwan in ay si wada jir ah ula dagaalamaan maleeshiyada al-shabaab oo dhibaatooyin falal amni darro ah qeyb ay ka tahay ka wada muqdisho iyo qeybo ka mida gudaha soomaaliya waxauna guddoomiyaha gobolka banaadir oo la hadlayay shacabka u sheegay ama ka dalbaday dhalinta soomaaliyeed in hal meel looga soo wada jeesto hadalkan ayuu ka sheegay maalintii shalay xilli uu furayey tartanka kubadda cagta ah ee degmooyinka gobolka banaadir oo si rasmi ah looga furay magaalada muqdisho
annagoo ka duulayno waxa aad mudan tihiin oo ah waxbarasho shaqo abuur iyo kor u qaadidda xeebadda dhallinyarada si ay ku awoodaan inay isku filnaadaan hasaagoodana la tartamaan laakiin waxaan ku gaari karnaa oo keliya marka aan si wada jir ah ula dagaalanno cadowga xadjirka ah ee raba in uu nagu haya dhibaato joogto ah maalin walba sidaa darteed dhallinyarada gobolka banaadir ee caasimadda muqdisho ku nool ma u dulqaadan doonaan waana ka soo kabteen dulmigii iyo dhibaatada uu cadowga xadjirka ah ku hayo sidaa darteed dulmigooda marnaba ma yeelayno
guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee heer federaalna waxa ay sheegeen inay hirgeli doonaan sannadda labada kun iyo ko iyo labaatanka doorashada qof iyo cod ah taas oo ay sheegeen haatanba in wadahadladeedii iyo la tashiyadeedii ay sii bilaabeen waxay sheegeen madaxda dowladda soomaaliya inay ka dhaadhiciyeen arrintan sidoo kalena ay la qaateen madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana rajo wanaagsan ay sheegeen inay ka leeyihiin in doorasho qof iyo codda soomaaliya ka dhici karto marka la gaaro wakhtigaasi gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi siid cali ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay xilli shir jaraa'id ay ku qabteen muqdisho in ay rajo wanaagsani ka leeyihiin qabsoomidda doorashooyinka lagu wado in soomaaliya ay ka dhacaan doorashada heerarkay marayso degmooyinka iyo gobolada iyo maaragtay xabta iskuullada inaan shaqaalo u dirno doorashooyinka ay qabtaan shirooda ka mid tahay marka dadka in la fahamsiiyo la baro doorasho iyo waxay tahay iyo meesha loo marayo wax maaragtay hadda ay sheegayso caqabadaha isdul saaran ee jira dalka in lacag ay u baahan tahay hadda xeer waxaan joognaa baarlamaankii baarlamaanka iyo hadda waxaana soo maaragtay maaragtay naga wareysanaya xukuumadda sidaas oo kale iyaduna daraad warbixin fiican baan siinaya haddana maaragtay mid kale oo soo socoto haddana aan aan kaga maaragtay hadlayno aqablaha jira sidii looga bixin lahaa loo gudbi lahaa ilaa hadda arinta aaday fiican tahay xukuumaddana waa ka go-an tahay ra-isul wasaaraha baarlamaanka uu ku sheegay in arrimaha ugu muhiimsan xukuumadda ay fulin doonta inay maaragtay ay tahay doorashada laba kun iyo labaatan baarlamaankuna warqadooda loo soo qoray ina uu ogaado diyaargarowga iyo kutalagalka guddiga se reerka u marayo marka dawlad ahaan kutalagalka iyo maamul goboleedyada waxaan tagnay dhowr maamul goboleed qaarna hadda aan usii soconaa oo aan tegi doona marka iyaguna sidaas oo kale oglaanta marka taas waxaan rajaynaynaa insha allah muddo dhow inaan maaragtay gebagabada arrintaas oo dhan aan ka sheegno idaacadaas si aan u maaragtay dadka aan loo wadaagno
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waanagay intaa warkaaniba saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idin akhrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu